galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington xeraalyihii guud ee maxkamadda ciidamada puntland korneyl cabdikariin xasan fardhiye ayaa maanta lagu dilay magaalada boosaaso kadib markii ay rag la sheegay inay baskoolada ku hubaysnaayeen ay rasaas ku dileen wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadime yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaaladaasi
koox hubaysan ayaa saakay barqanimadii waxa ay toogasho ku dileen xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada puntland korneyl cabdikariin xasan firdhiye waxaana weerarkaas dhaawac ka soo gaaray nin rayid ah oo la socday xeer ilaaliyaha maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneyl cabdifataax xaaji aadan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garoowe ayaa v o a u sheegay in xeer ilaaliyaha wakhtiga la dilay uu warbaahinta gudaha u sheegay inay geli doonaan kiisas racfaan ah oo ay horay u qaateen maxaabiis ay xukuntay maxkamadda ciidamada ee shanta gobol hadalka saxaafadda kadibna ay rag hubaysani ku dileen meel u dhaxaysa qaybta booliiska iyo saldhigga bartamaha islamarkaasna ah afaafka hore ee maxkamadda ciidamada lallaaha weyna ilaahi raajicuun maantay waxaa lagu dilay magaalada boosaaso xerooyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda puntland gaashaanla sare cabdikariin xasan fardiye xeeraaliyuhu wuxuu u yimi magaalada boosaaso si ay u qaado maxkamadda sare ee qalabka sida kiisaska racfaanlayaasha ah ee al-shabaabka iyo daacishka iyo ciidamada dhammaantood idaacaddu la hadlay localka abuu la hadlay wuxuu kasii daayay inay maxkamadda sarena soo gabeyso isaguna horraac u yahay wasdariska soo diyaarinayo maadaama xeraayuhu uu yahay ninka soo diyaarinaya kiisaska iyo galdacweynaha maxkamadda horteeda gooshuu kasoo baxay maxkamadda horteeda meelu jida boqol tallaabo baa xeraalyaha nimanka dhagarqabayaasha al-shabaab iyo daacish waxay rabaan ha ahaadeene ku dileen wuxuu kasoo kacay meheradu kasoo kacay wuxuu gelayay gaariga goortu gaarigii furtay wax badan loolasoo dul istaagay waa jiraa nin la dhaawacmay oo dhalinyaro ah oo la socday laba xabadood baa wadnaha xabadila fadhidaa baa la yidhi xabadila surka ay ka baxday oo kaga dhacday guddoomiyaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay inay baxsadaan raggi dilka geystay maadaama goobta ay ka dhowaayeen xarumo ciidan waxaana uu fariin adag u diray ciidamada puntland oo uu sheegay in qaybtood ay ka agdhowaayeen xilligii falku dhacayay waxaase nasiib daraa saldhigu wuxuu u jiraa wax yar buu u jiraa qaybta biliisku waa ku dhowdahay jaaliyadu waa ay ku dhowdahay meel nin cadow uu ku fikan karo ama ku baxsan karo maaha waxa ayaan dara ah in nin labaysan oo qorigiisita oo dirayskiisita oo hortiisa lagu dirayo nin mas-uula ama nin shacaba oo fiirsamaya laakiin waxaan u sheegaynaa maxkamadda inaanu horkeenayno askarigii agtiisa lagu dilo nin mas-uulah inuu isagu caawiye yahay ama gacansiye yahay wallaahi isagaanu keenaa sharciga oo marinayna wuxuu ciqaabu leeyahay raggii dilkan geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo falkani uu noqon doono kii saddexaad oo muddo toban cisho gudaheeda ay koox hubaysani ku dilaan mas-uul ka tirsan maamulka puntland waxaana tan iyo intii ay dhaceen dilalka qorshaysan ee lala beegsaday taliyo ku-xigeenkii saddexaad ee ciidanka booliiska puntland maamulihii madaxtooyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada puntland ayaa ciidamada ammaanka gobolka bari waxa ay wadeen howlgallo ay ku baadigoobayaan raggii falkaa geystay waxaana ciidamadu xaafadaha suuqyada iyo kantaroolada magaalada boosaaso ay ka qabteen dad ka badan shan boqol oo qof oo qaybtood la sii daayay kuwo kalena laamaha ammaanku ay baaritaano ku wadaan hase ahaatee weli lama shaacin in booliisku ay gacanta ku dhigeen raggii dilalka geystay faadime yaasin jaamac v o a boosaaso